wasaaradda qorsheynta maamulka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka dahfurtay wejiga saddexaad ee mashruuca dhisidda adkeysiga bulshooyinka nugul ee ku nool soomaaliya waxaa ka qayb galay furitaanka mashaariicdan wasiirada caafimaadka deegaanka gargaarka guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb agaasimayaasha guud ee wasaaradahaasi iyo hay-adaha ka howlgala deegaanada galmudug liibaan axmed xirsi madaxa xafiiska hay-adda n r c ee gobolada dhexe ayaa ka warbixiyey faa-iidooyinka mashaariicda degmooyinkii qaybo ka mid uu ka fargaraynayaa laakiin dee way ka yartahay iskuubkii iyo wixii dhama way ka yartahay n r c oo kale waxay ka shaqaynaysay cadaado iyo dhuusamareeb qaybo ka mid a tusaalahaan gurcaan iyo godan bay ka shaqaynaysa i r c townka labada town bay ku jirtay cadaado iyo iyo dhuusamareeb magaalooyinkaas town town kaliya waxay ku jirtay iyo meelaha hoos yimaada kalkaca laba ogolaashaysanaa ku jirtay oo shaqaynaysay hadda way iska soo koomeen waxaa shaqaynaysa n r c iyo i r c iyo targetkii hore oo annaga aan ku harnay gurceel iyo dhuusamareeb iyo i r c oo ka shaqayn doonta meelo ka mida gaalkacyo iyo iyo iyo cadaada ka shaqayn doonta haddii ilaha yidhaahdo taasu taasu way yaraatay oo lacagta fanka wuu ka yaryahay sidii hore labo waxaa si directiga u fulinaya waqtigaas n r c iyo i r c iyo sesfi hay-adahaas internationalka ah waxay u fulinayaan si daarigti ah cabdiraxmaan maxamed diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka galmudug iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maamulka galmudug axmed cabdulaahi cali ayaa ka waramay meelaha diiradda uu saarayo mashruucan brogramyada kala duwan buu ka shaqeeya si gaara wuxuu xoog u saaraa dhowr qaybood oo ka mid ah waxaa la yidhahda community participationka in maaratay xoog la saaro iyo sidoo kale waxaa la ali warning ali action in wax markay dhacaan marka hore in ali warning systemkaas la xoojiyo kadibna ali action laga bixiyo waxyaalaha kale oo xoog saara waxaa ka mid ah waxyaalahan resiliencyga la xiriira oo in infrastructureka kor loo qaado lininka waxyaalaha adaptationka lining adaptation in dadka lala qabsado wixii la barto lala qabsado hazardiska dhacahaya dhibaatooyinka socda in waxaasoo dhan maaragtay lala qabsado waxaa la yidhaha cap ayaa la sameeyaa community action plans ayaa la sameynaya oo kasoo baxaya community participatory approaches kasoo baxaya kaa marka inta la sameynaya noo waxaa noo furan inaan ku darsano commentskeena inaan ku darsano waxyaalaha dadka inaan inaan at least aan involve ku noqono hay-adahana waa ka codsanayaa marka ay validationka inta badan ka qayb galaan dowladdu laakiin marka horeba inay inform gareeyaan si hadhow maadaama shan sano afar sano inuu socda laga yaabo inaan hadhow caqabada ka imaan iga bedeltan sanadki mar baa la sameeyaa sanadka waa la sameya mar baa review la sameeyaa laakiin inta badan inaan haddeertaan inaan ka mid noqono dadka wax ka design garaynaya marka ka wasaarad ahaan consertumka waxaan kala shaqayn jirnay mashruuca qeybtiisa ah crasmar fireka oo mashruucoo socda haddii ay waxyaabaha lase yimaadaan oo kaleeto inaan kala shaqayn jirna iyo irafta mashruuca qeybtiisii kaleetaba oo mararka qaarkood mashruuca iska noqdo saddex bilood iska lix bilood iska noqdo marka qaybtaasna waxaan rajaynaynaa hadduu ilah yidhaahdo marka ay timaado in wasaaradaha ku shaqo leh khaasatan wasaaradda gargaarkii maalinta musiibooyinka kaleta ayadana in laga qaybgeliyo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka galmudug axmed cali maxamed ayaa ka hadlay meelaha uu mudnaanta siinayo wejiga saddexaad ee mashruucan waxyaabaha oo barnaamijka looga faa'iidaysana waxaa ka mid ah instituushannada inay ka heli karaan waxyaaba markaas ku taagan ama ha ahaato nidaamkii dowladnimo ama ha ahaato xoojintii sidoo kale bulshadii ay ka faa'iidi karaan in lagu hago bulshada inay ka turjumi karaan maxaa hortumin u leh maxay kala qorshaynayaan baahiyadii tirada badan oo degmooyinka qeelada ka imaanayso sidee u kala mudnaan siin karaan taa waxay u baahan tahay dadkii in la barto lala hagaajiyo haddii la yidhaahdo ma dheerdheereynayo aniga aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta aanu halkaanu kick ofki u joogno barnaamijkaani feeskii saddexaad barnaamijkana wuu noo furan yahay tiimkana waxaan rajayn doonaa in la wada shaqayn doono si adag howsha loo qaban doono haddii laa yidhaahdo wax badanna laga siyaadsan doono haddii laa yidhaahdo wasaaradda qorsheynta maamulka galmudug ayaa wada muddooyinkii dambe dadaalo wax loogu qabanayo bulshooyinka nugul